saciid maxamuud cali oo ku mid ah dadka barakacayaalka ee ka noolaan kamamka keelanduleedka magaalada baydhaba iyo weliba isbedel bilirin uusa ka soobiyay noolala reershay oo diirasa ku dhowaad siyeed ruux kadib markii beesa diirasa kun dolar oo la kacaawi uusa ka bilaaway ganacsi yar taasna sababtay in dhammaan reershay uusa hanrora guri karee maadaama ay horeyan ka noolayeen kamamka qoyska saciid iyo weliba haddii oo ku kawadahayana xaalad nolol xumo iyo raashin yaraa maadaama saciid uusa magaalada baydhabo ku hirgeli dukaan lakagadow qaybo shalduwan ee raashinka iyo saas oo kale bagaashka welibana saciid fursadan uuse ku helay use iyo dhalinyaro kaleba hay-ada soos saciid maxamuud iyo tokumid ee bilaanta qaybta ku haytay barnaamijka caawinta ee hay-ada soos iyo wayba ku hadleena isbedelka noolala reersho iyo marxalado shalduwan iyo hakula kulmeen herooyinka barakacyaalka iyo ka sugnayeen muddo fara badan hadda sideed waqti awlaadan walan ka riisadahayna hordhaangna duruuf badan ka jarana mado walhel mado walwaay isku ka jarana haddii ilaahay mahadle walaasada markii horena hay sidii daruuf adduunyo ka jarana beeran harbiyaani beeroge gorod wayni barakacyaal meel badan hamarni walbadan ameyla raayis daruufe hamarni haddii ilaahay mahadle ku gobobni walaagastong ilaahay mahadle businessgani walaagano iskul harbiysdaan hadda isku roonani badaanu ilaahay mahadle nolosha walihanogala qiiba waalidiintano siyaana qiiba awlaadano ka noolaysidaana marka hor walmabada jaran qaab una daruuf unaato walna ka barno walna iska beena mahaysana damadan walbarsado galniyaalkananta alinganin helen iskoolan isku dhiibadahayn dugsi isku dhiibadahayn hada walbarshadan faylat ilaahay mahadle welwel walalhalay geeg walba maleeleerayaalkawalmaleemdeegenwaleenhalahalkasatankarsataidamanfaylaa maasha allah welwel mayhayataanlimbiidhabiidhaysadaaye markii hore iyadan welwelaa geeganta walkaalaatamta saaran dharkodadan dhiganta kabalay bahaaye iyada maasha allah ngaata ilaa boqol doolar lee tahaaye intaan gedgediyo galay walalaygeedka dhakaaye inta kalena yaalkaba na nagaayan kabiidhabiidhaysadaaye aano yara midba kastahaano alkodora walalaymadinbirada yaalka walankanfaamaan walayo hira dhanka kale cali cabdulaahi saleybaan oo eh isku duwaha mashruuca hay-ada soos ee wayba sheegay muhiimada la kuleeyay ganacsiyada yaryar ee lansuubyow dadka danyartee ka noolan kaamamka magaalada baydhaba muhiimadda aan u sameynayna marka in dadka masaakiinta ah oo xoolahoodii iyo beerahooda abaarihii iyo ay daadadkii ay saameeyeen in dhaqaalahooda kor loo soo qaado ciyaalkooda waxbarashadoodii iyo nool maamuudkooda meesha ay ka raadsaanoo kadibna iskuflaasho ay gaaraan ayaan ugu targalnay maalgelinta ganacsiyada yaryar ee lansuubyow dadka danyartee iyo waliba sheeno kortee inyo markaas ha ku kabadaan xaalado adag iyo noolaliyo ka jarti